الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku soo jirnay sanadkii lixaad xawaadistii dhacday ee hijrada dhacdooyinkaas aynu tilmaannay waxaa ku jiray laba sabqulisaan ama laba gef oo xagga carabka ah ka hore bani laxyaan wixii ay geysteen waxay ahayd ma'saad arajiic oo la nooc ahayd ma'saadkii bi'ri macuuna walow ay ka yarayd ta labaadna waxaanu idhi suhayl ibnu camar wuxuu diidanaa in la qoro muxamed rasuulillaah bay ahayd markaasaa waxaanu idhi wuxuu ogolaa in la qoro muxamed rasuulilah asanata asaabica min alhijra fi sanati asaabicati xadaad waxaa dhacday qaswatu khaybar wa qaswata waadi alqura kharaja arasuul sala allahu aley wasalam ilaa khaybar liqitaali suu ula dagaalamo sukaanihaa dadkii deganaa ee bani nadiir aladiina kaasoo kaanuu ahaa acdama muhayijin acdama muhayij cid wax abaabusho kicisa kii ugu weynaa lilaxsaabi isbahaysiga yowma alkhandaq dagaalkii khandaq isbahaysiga kuwii ugu horreeya soo kiciyey ee uguna muhiimsanaa inay ahaayeen falamaa wasala almuslimuuna markay soo gaadheen ilaa xusuuni khaybar qalcadaha khaybar markay soo gaadheen rafacuu waxay kor yeeleen aswaatahum cododkooda bitakbiiri ilaah iyagoo u kibaaranaya o weyneynaya waducaa'i ducaysanaya fa qaala lahum calayhi asalaatu wassalaam irbacuu calaa anfusikum dadow nafiina u tudha irfaqu fa inakum idinku laa tadcuuna u baaqi maysaan asamma cid dhegala walaa ghaa'ibaa iyo cid maqantoonee innakum idinku tadcuuna waxa u baaqaysaan samiican alla maqal badan oo qariiban dhowaan badan uma deetana qadaca waxay gooyeen almuslimuuna nakhla alyahuud timirtii yahuudeed waxaasaruuhum way godoomiyeen sittata ayaam liyujbiruuhum si ay ugu khasbaan cala atasliimi inay isdhiibaan wa fi lyowmi asaabic acda rasuul sala allahu aleyh wasalam wuxuu siiyey alraayata calanweynihii alraaya caliy bni abi aalib wa kaana wuxuu ahaa yashtakii mid ka cabanaya wajca caynayhi indhaha oo xanuunaya fatafala wuu ku tufay alrasuul sal ly slam fiihimaa indhihii fashafaahum allahu ilaahay waa caafiyey waa bogsaday ka an lam yakun bihimaa shay-un waxaabad moodaa inaan weligood wax ku dhicin uma deetana xamala way weerareen almuslimuuna cala oo xamala hadday calaa ku gudubto ficilkaasi weerar buu noqdaa hujuum uma xamala almuslimuuna calaa khaybar muslimiintii khaybar bay weerareen xata iftataxuuhaa ilaa ay furteen wa daraduu way firdhiyeen sukaanahaa dadkii deganaa wa hanimuu minhaa waxay ka qhaniimaysteen khanaa'ima kasiira qhaniimooyin fara badan min jumlatihaa waxaa ka mid ahaa awaanin weelal min nuxaasin naxaas ah jandiya wa fakhaarin iyo qaar dhoobo ah fa qaala lahum rasuul sal ly slam rasuulku wuxuu ku yidhi iqsuluu maydha haa weelashan maydha wadbukhuu fiiha iyada wax iskaga karsada oo isticmaala markaynu ku jirnay sulx alxudaybiya waxaynu tilmaannay ahdaafda rasuulkeenna kariimkaa sala allahu aley wasalam uu lahaa inay ka mid ahayd in loo faaruqo yahuud iyo fidnadeed sidii wax looga qaban lahaa qodaxdeedana loo tiri lahaa markaasaa rasuulkeenna kariimkii sala allahu aley wasalam markuu ka aamin noqday dhinaca quraysh maadaama heshiis ka dhexeeyo toban sannadood ahi ayaa wuxuu u faaruqay wuxuu u faaruqay khaybar siduu wax uga qaban lahaa ilaahayna waa ku tirtirsiyey ilaahay baa ku dhiirigeliyey suurat alfatxi lafteeda ayay ku jirtaa wacadakum allahu mahaanima kasiiratan ta'khuduunaha facajala lakum haadi tan loo soo dedejina waatee waa khaybar markaasuu ilaahay wuxuu lahaa sayaquulu mukhalafuuna min alacraabi sayaquulu mukhalafuuna min alacraabi daruuna natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah aayadda wuxuu ilaahay ku tilmaamayaa inay acraabta odhan doonaan nadaaya aanu idin raacnayn markaasaa ilahay wuxuu leeyahy qul lan tattabicuuna waxaad ku tidhaahdaa na raaci maysaan sidaa awgeed markaa waxay ahayd qaswatu khaybar takrimo iyo karaamo iyo qiimogelin ilaahay uu ku qiimogeliyey dadkii ka qayb qaatay sulx alxudaybiya ee beecada galay cid kalena may raacin cid alle ciddii siri raacna waa loo diiday goormay dhacday waxay dhacday sanadkii toddobaad waxay ahayd magaalo weyn oo qalcada leh qalcadahaasina qalcado dagaal oo adag bay ahaayeen oo dhaqaalihii iyo raashinkii iyo biyihii wax walbaaba u dhan yihin waxaana laga sameeyey meelo murtafacaad oo aad u dallacan oo ciidanka ku adag inay galaan magaalada dad horaa deganaa oo yuhuuda waxaa kaloo ku biiray bani nadiir bani nadiir markii laga soo eriyey madiina saynu soo dhigannay ayaa waxay degeen khaybar halka hadday degeenna may ku dhib la'ayn dhib bay bilaabeen waxaana taqaan waxaynu ognahay oynu xasuusannahay bani nadiir inay kaga duwanaayeen yuhuudda kale oday badnaan odayaal mas-uuliinah oo laga arrin qaato oo tala aqoona ayaa ku badnaa taladoodiina waxay u isticmaaleen in ilaahay nuurkiisa baabi'iyaan markaasaa waxay sameeyeen odayaal yuhuudi inay dhaqaaqaan oo quraysh ay ku soo dhaadhiciyaan duulaankii axsaab isbahaysigii inay haddana dhaqaaqaan ka soo dhaadhiciyaan qabiilkii kadafaan dhibkaa weyn bay geysteen haddana marar badan colal kale ayay soo abaabuleen waxaasoo dhibay geysteen ayaa la rabaa maanta in laga abaalmariyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ciidamadiisiibuu la soo baxay ciidamada hadduu la soo baxayna wuxuu sameeyey waxyaala laba arrimood buu sameeyey uu kaga kaga hortagaayo kaga hortegayo inay yuhuudi warka helaan arrinka koowaad wuxuu ahaa wuxuu u baxay dhinaca koonfureed madiinana waxay ka xigtaa khaybar dhinaca waqooyi wuxuu saa u yeelaya in wararku aanay gaadhin oo hadday lahaayeen qaar wardoona ama sirdoona oo meelaha u jooga ay ugu warbixiyaan in moxamed sala allahu alay slam meel kale u dhaqaaqay haddii kalena reemiyiguba ay warka u sheegaan qadiyadda labaad waxay ahayd markuu rasuulku soo gadoomay ee uu xagga waqooyi usoo laabtay warkii si unbay u heleen si ay u heleenba markay heleenna waxay u qayshadeen kadafaan qabiilka la odhan jiray ee barigaa degi jiray ayay u qayshadeen qabiil aad u ballaadhanna wuu ahaa oo ciidamadiisa iyo maaragtay ciidamada ay leeyihiin ay aad u badan yihiin ciidan badan bay lahaayeen kadibna waxay ku baaqeen oo ay u ballan qaadeen inay siinayaan midhaha khaybar kala badh hadday difaacaan way soo sameeyeen ciidan bay soo diyaariyeen go-aankii way qaateen kadafaan ciidan xooglah ka soo baxay oo difaaci karayay khaybar oo haddii laysku daro ciidanka kadafaan iyo ciidanka yuhuudda ay xoog weyn isku noqonayaan oo aan loo babacdhigaynin laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku ilhaamiyey inuu sameeyo khidad iyo tallaabo iyo kaarto kala jebisay labadii isbahaysi kaartadaas waa maxay ciidan yar oo dhowr boqol ah ayaa la diray dhowrkii boqol baa waxay u weydaarteen reerihii iyo guryihii kadafaan ay ka yimaadeen dabeetana waxaa la sameeyey weerar yaroo kooban bay qaadeen warkiibaa kadafaan gaadhay oo la yidhi intaad difaacaysaan yuhuud khaybar ka difaacaysaan guryihiin iyo carruurihiin baa laydin weydaartay dib bay u noqdeen dibu noqodkaasaa wuxuu keenay in gaar laga helo ama cidlo laga helo yuhuudi rasuulka sala allahu alay wasalam saxaabadu way la socdeen waxaa lagu tarbiyeeyey safarka inay ka faa'iideeyaan oo dikriga ilaahay ay badiyaan oo markay murtafaca iyo meesha dheer iyo taagada ay korayaan inay takbiirtaan markay meel munkhafida iyo daadega ka dhaadhacayaanna inay taxmiisadaan markaasaa kor bay u qaadeen codkii bay kor u qaadeen codkii ay kor u qaadeen ay qayliyeen ayaa rasuulku leeyahay irbacuu calaa anfusikum nafihiinna u tudha maxaa nafihiinna ugu tudhaysaan inay codka hoos u dhigtaan sababta oo ah u baaqi maysaan cid dhegala iyo cid maqantoone allaha u baaqaysaan ee xusaysaani waa alla samiica waa codka kiisa hoose iyo kiisa sare mid walba maqlaya qariiban alla dhow oo aan kaa dheerayn weeye markaa codka hoos u dhigta wax lala shaqayliyo ama lala qalaada meesha haba yaraate ma yaallaan markaasaa waxaa la baraya in dikrigu noqdo dikri dhexdhexaad ah ilahay baana subxaana wa tacaala lahaa ee subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamayey walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha wabtagii bayna daalika sabiila qur-aankana kor aad ha u qaadin oo aad ha u qaylinin aadna hoos ha ugu dhigine dhexdhexayso waana qaabkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tarbiyeynayey abubakar iyo cumar wuxuu uhi abubakarow aduu saadu tukata habeenkii salaatuleylka sulu yaa rasuul allah usir hoos baan u dhigaa usir hoos baan u dhigaa xataa laa yastayqid annaa'im walaa yatadarara mariid mid huurdaana yaanu ku toosin mid bukaana yaanu ku dhibtoonin cumaroo aadna si aad u tukataa markaasuu yidhi arfacu bihaa sawti codkan kor uga qaada maxaa yeelay uuqidu lwasnaan wa atrudu shaytaan mid walba laba sababood buu sheegtay abubakar muxuu yidhi ka hurdana ma dhibayo ka xanuunsanayana wax yeeli maayo cumarna wuxuu leeyay kor baan u qaadaa ka luloonayaan toosinayaa shaydaankana waan ku eryayaa dabeetna rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay slam yaa cumar ikfid min sawtik wa yaa abubakar irfac min sawtik labadooda waxaa la rabaa in dhexdhexaad la isugu keeno halka lagu tarbiyana waa taa codka cibaadada iyo dikriga ma aha in habeen o dhan la qalaado ama la qayliyo ma aha shay ka mid ah hadyigii salafka iyo hadyigii rasuulka sala allahu aleyh wasalam madiine markii khaybar lagu dhowaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida anas bin maalik warinayo soo saara ee warinayo waxa uu leeyahay waxaanu nimi subax hore khaybar markaasaa waxaan ahaa radiifa nebiy sala allahu alay wasalam nebigaan faraska la saarnaa markaasaa waxaa naga hor yimi yuhuudo sita masaaxiihim wa makaatilihim waxay sitaan kolayadii iyo bahallada iyo ambooyinka laydhaa beeraha lagu qodo beerihii bay ku kalahayaan wa kaana rasuulu yujri farasahu fii siqaaqi khaybar khaybar ee sakadaheeda ayuu fardaa faraska eryayay ilaa ay muuqatay bawdadiisu oo maradu marka faraska aada loo eriyo maradu dib u soo noqoto markaasuu lahaa allaahu akbar allaahu akbar kharibat khaybar ina idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fa saa'a sabaaxu lmundariin waxa uu lahaa annagu haddaanu ku agdegno qolo qolo haddaanu rarka duldhiganno oo weerar ku ekayno waxa xumaaday subaxa kuwa loo digay diintu gaadhe canaaday subaxoodu waa xunyi waa xun baa u bariyey waa xun baa u bariyey sidaa awgeed baa yuhuudina mar alle markay arkeen ayay qayliyeen muxamadan waalkhamiis muxamadan waalkhamiis dib ba u yaacay khamiiskay sheegayaena waxa weeyaan waxay yaqaaneen qaab dagaaleedka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ciidanka ayaa waxaa loo qaybin jiray shan qaybood qayb laydhaha muqadima oo xagga hore socota oo dooyo hore laydhaayoo horgala ah oo sahana iyo qoor laydhaa qayb laydhaha mu'akhira oo xagga dama mara oo ciidanka ugu dambeeya iyo maymana oo midigta ah iyo maysara oo bidixa bidixda ah iyo alqalb ciidan weynihii oo dhexda ah shantaa ayaa waxa laydhaha alkhamiis waa qaabkii rasuulku u dagaalami jiray sala allahu calay wasalam waana qaab aada u muctadila oo aada u nidaam badan nimanka xisaar bay galeen xisaarkii way soo bixi waayeen ilaahayna fulinimada waa ku sheegay la'antum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allah si loo soo saaro oo qalcadaha uga soo baxaan ayaa waxaa la jaray in timirtoodii baa la gooyey suma qadaca almuslimuuna nakla alyahuud waxaasaruum sittata ayaam lix maalmood ayaa xisaar lagu hayey liyujbiruum cala tasliim maalmaha lafteeda xisaarka lagu hayey way soo baxbaxayeen soo baxbaxayeen ragga geesiyada gaar ahaan waxaa ka mid ahaa mirxab nin la yidhaahdo oo yuhuudda ka mid ahaa ama marxab riwaayadka qaar waa fadxinayaan qaarna way kisraynayaan labada xaalana xaad iyadoo fadxaysan tahay markaasuu intuu soo baxo ayuu leeyay laqad calimat khaybaro anii marxabu shaaki silaaxi batlun mujaribu batlun mujarabu ee idaa aqbalat alxuluubu talahabu uu gabyaya wuxuu leeyahay khaybar way og tahay inaan ahay geesi mujaraba oo marka dagaaladu ay huraan la yaqaano oo shaaki silaax hubku u dhan yahay oo dhammo ah markaasaa waxaa u baxaya caamir ibni alakwac oo salama ibnu alakwac adeer u ahaa markaasaa salamaan ee caamirna dhexda markay sii mareeyeen wuxuu ahaa nin gabayaaya ciidanku u gabeeyey awrtuu u heesayey deeta rasuulku wuxu uhi sala allahu caleyh wasalam man haada alxaadi yarxamuhu allah ninkaa gabay ku heesaya ee awrta u heesaya waa kuma allah u naxariiste waxaana jirtay caado macruufa oo saxaabada dhexdooda macruuf ku ah oo ahayd ninka rasuulku u duceeyo si gaara ee uu yidhaha yarxamuhullah dagaalna lagu socdo inuu shahiidayo markaasee yaa rasuula allah hal matactanaa bihi maadna ugu raaxaysid kol haddii ninkan uu shahiidaayo hanoo gabye maadaysidaa dabeetana caamir baa u baxay isagoo isma gabyaya oo leh laqad calimat khaybaru anii caamiru shaaki silaaxi batlun muqaamiru idaa aqbalat alxuruubu talahabu wuxuu leeyahay waxaan ahay caamir khaybarna way taqaanaa waxaan ahay nin batal oo geesiya oo hubkiisu u dhan yahay oo muqaamira muqaamir aan khataraha danka geline ee isku tuura marka dagaaladu ay huraan dagaal baa dhex maray dagaalkaa dhex maray waxaa dhacday yahuudigaa ku dhuftay darbad darbaddii uu ku dhuftayna wuxuu isaga dhigay gaashaanka gaashaankii bay qaniintay seeftii oy gashay markaasuu damcay inuu hoosta cagaha uu hoosta kaga dhufto oo boqnogoyaninka gaalka ah seeftii baa soo gaabatay oo cagihii gaari weyday way ku soo noqotay isagay kala jartay halbowlaha jilibka agtiisa al abhar xidid la yidhaahdo ayay goysay xididka hadday goysana dhinacaas u dhacay gaalka wuxuu u qaatay inuu isagu dilay haddii uu u qaatayna saxaabaddu way murugoodeen waxay idhahdeen qatala nafsa fa huwa min ahli nnaar naftiisuu dilay waa ahlu naar markaasuu rasuulku lah sal ly slam kalla maya laqad huwa jaahada mujaahadatan qalla carabiyun mashaa biha milah wuxuu u dagaalamay dagaal nin carbeed aanu weliga u dagaalamin ina lahu ajrayn rasuulku wuxuu lahaa laba ajar baa buu leeyahay marka wuxuu leeyahy salama ibnu akwac taasaan ku qalbi qabowsaday oo aan ku degay kol haddii rasuulku yidhi uu sidaa u ammaanay uu yidhi laba ajarna waa leeyahay ninkii wuxuu u qaatay inuu isagu dilay wuxuu dalbaday mubaarasa waxaanay culimmada siyarku tilmaamaan walow qisadu aanay saxiix ahayn oo qisada ay ku jiraan laba ninoo majhuuli haddana inuu ninkani habeenkii riyooday waxyaalaha la yska soo qaadan karo ee lagu xoojsan kara weeyaan habeenkii inuu riyooday in libaax cunayna uu ku riyooday markaasaa waxaa usoo baxay cali ibna abi aalib cali oo leh ana aladii samatnii ummi xaydara ka laysi kaabaatin kariihi lmandara akiiluhum bisaaci kayla sandara waxaan ay kii hooyadii u bixisay xaydara oo libaaxa ah markaasuu ninkii sakatiyey oo shakiyey oo keerkeeray dagaalkii baa dhex maray ilaahay amarkii daqiiqadayan muddo ir ka bacdiba cali baa dilay oo ugu tuuray radia allahu tacaala canhu wa ardaa maalintii toddobaad oo dagaalkiina adkaaday qalcadaha waxay lahayd dhowr iyo toban qalcadood ugu yaraan hal qalcad ama laba qalcadood baa la qabsaday intii ugu badnayd way harsan tahay habeenkii toddobaad markuu soo gelayey ayaa rasuulku yidhi fii tilka alleyla qaala rasuul sala allahu alay wasalam sa ucdii waxaan siinaya xagga hoose arraayata calanka hadan berrito rajulan nin baan siinaya ninkaa la siinaya waa nin nooceeya yuxibu allaha warasuulah ilaahayna waa jecel yahay rasuulkana waa jecel yahay wayuxibuhu allahu warasuuluh kitaabku wuxuu inoo qoraya wayuxibaanihi ilaahay iyo rasuulkuna isaga way jecel yihiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka hal damiir laga dhexaysiiyo alif keliya laga dhexaysiiyaana waa arrin aan wanaagsanayn oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu maqlay nin khudbadaynaya oo man yutic illaha warasuulahu faqad rashad waman yacsihimaa faqad hawa qofka ilahay rasuulka adeecaa waa hanuunay ka labadooda caasiyaana waa uu lumay wuu dhumay waa anbaday markaasuu rasuulku yidhi bi'sa khadiiba alqowmi ant khadiib adigaa ugu xun nin khudbadeeya maxaa lagu haystay wuxuu ka dhexaysiiyey alif alif tasniya markaa way xibaan in la yidhaha may ahayn wayuxibu allaha warasuulah fabaata almuhaajiruuna walansaar waxay habeenkii hoydeen kulluhum dhammaantood yatamanuuna iyagoo jecel xataa qaala cumar ibnu khadaab illah uu yidhi maa tamanaytu maan jeclaanin alimaarata maamul ilaa leylataha habeenkaa mooyaane falamaa kaana alghadu markii ay berrito noqotay acdaaha caliyan cali buu siiyey weli cali siduu ku siinaya waacankee cali waa loo yeedhayaa ayna caliy ibna abi aalib iyadoo lasoo wada hanqal taagay oo saxaabadu ay soo wada xaadireen oo nin walbaaba diyaar yahay ayaa laga dhex dhawaaqay waa fadiila waa manquba waa qiime cali uu gaar u leeyahay oo rasuulku leeyahay ayna caliy ibna abi aalib markaasa ya rasuul allah huwa daaka yashtakii caynayhi min aramad bakooraa haysa waa xanuunsanaya ha lasoo kaxeeyo markaasaa lasoo hogaamiyey maadaama an waxba arkayn rasuulku indhahu ugu tufay saxiix buu noqday markaasuu la hadlaya u leeya rasuul allah maxaanu la dagaalamaa caynkee ilaa ay nala mid noqonayaan miyaa suli calaa rislik wuxuu leeyahay markaad u dhowaato ilaahay diintiisa ugu baaq waayo lain yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam haddii ilaahay qof keliya kugu soo hanuuniyo ayaa geela cascas kaaga qurux badan tii ma ay dhicin ee dagaal baa bilowday dariiqiina way fureenaynin qalcaddiina albaabkay u fureen dagaalkaasaa dhex maray dagaalku hadduu dhex marayna muslimiintaa ku xoog batay iyagaa jebiyey qalcaddii ugu darnaydna way qabsadeen qalcadii ka dambeeyeyna wixii ka dambeeyna way is wada dhiibeen riwaayadda odhanaysa cali ibna abi aalib maalintaa calanka marka loo dhiibay ayaa turuskii iyo gaashaankiibaa ka dhacay markuu gaashaankii ka dhacayna albaabkii qalcadda ayuu qabtay markaasuu soo fujiyey albaabkiibuu ka dhiganayay gaashaan uu ku dagaalamayey waa riwaaya mawduuca waa riwaayad la dejiyey oo shiicadu ay dejiyeen si aimada muxaqiqiintu ay tilmaamayaan muslimiintu markay furteen qaniimooyin kayra caadi ah oo mood iyo noolba leh xoolo nooc walba ayay ka heleen waxaa ka mid ahaa weelal naxaas iyo dhoobo ah waxay u baahdeen inay wax ku karsadaan aadna waa loo gaajooday rasuulku wuxuu yidhi iska maydha oo kadibna wixii aad ku karsanaysaan ku karsada qaniimooyinkaa faraha badan ee aad bay u fara badnaayeen qolooyinka khaybar joogay ee gaalada ana waxaa lagula heshiiyey nin alla ninkii la sii deynayo la fasaxayo amaba ninkii ammaan la siinaya waa inaanu xoolihiisa qaranin ninka xoolihiisa qariya ilaahay dimadiisa iyo dimada rasuulku baa ka beri qaar baa qariyey oo dabeetna halkii lagu laayey waxaa dhacday dhacdooyin intii meesha lagu jiray ta ugu horraysaa waxay ahayd gabadh yahuudiyada oo zaynab laydha ayaa waxay waraysatay dumarkii saxaabiyaadka ahaa waxaa tir rasuulku halkuu ugu jecel yahay waxaa lagu yidhi wuxuu u jecel yahay neefka adhigaa garabka hadiyadda inuu jecel yaho hadiyadda qaatana way ogeyd sadaqadana aanu qaadanin neef bay si fiican u shiishay waa ay macaanaysay sunbay wada marisay garbahana labada garabna suntay ku badisay deetan waxay tihi waa hadiyad rasuulka iyo saxaabada oo diifaysan oo dhibaataysan oo dagaal ka soo baxay ayaa u keentay markii sidaa loo keenayba saxaabi bishir ibn ilbaraa la yidhaahdo ayaa ayaa goostay oo calaaliyey oo liqay rasuulkuna garabkii buu qaatay sidaa markuu u gooyey ayaa wuxuu idhi inna haadihi alcadm latukhbirunii annahaa masmuuma wallaahi garabkan iyo laftana wuxuu ii warramayaa in la sumeeyey markaasuu iska dhigay wuu u yeedhay gabadhii iyo yuhuuddii kaleba maxaa idinku kalifay dabeetana gabadhii waxay tidhi waxaad aragtaa waxaa nagu dhacay madiinana laga soo firdhiyey haddana halkaana laga qabsaday waxaanu tidhi hadduu boqor yahayna aa ka nasateen hadduu nebi yahayna waa loo warramayo dhibkaasi gaadhi maayo ilahay baa u warramaya sidii baa lagu cafiyey waana layska sii daayey laakiin saxaabigii cunay ee hurmada goostay ee liqay ayaa suntii u dhintay markuu suntii u dhintayna iyadiina waa lasoo qabtay waa loo qisaasay markii hore maxaa loo cafiyey cid baan dhimanin ha cid baan dhimanin cafiguna rasuulku wuu jeclaa sala allahu caleyh waaalih wasalam iminkana maxaa loo qisaasayaa ila qof bay dishay ajal bay goysay markuu kitaabku leeyahay wa taraduu sukaanaha qadiyadaasi waa iska qadiyad aan la taxqiijinin oo aan sax ahayn lama eryin rasuulku waa ku fikiray sala allahu caley wasalam inuu eriyo oo magaalada ka saaro oo muslimiintu gacanta ku dhigaan laakiin iyagaa waxay la yimaadeen khudad iyo talo aad u dhexalgalahayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uunu ka go'aamiyey khudadaas waa maxay muslimiintaydan u ahayd khudadaas waxay tahay way u yimaadeen waxan ya rasuula allah yaa maxamed utruknaa fii ardina dhulkayaga noo daa fa naxnu aclamu biha minkum annagaa idinka aqoon badane noo da aanu idiin beerno anaanu iska deganaano dhul cusubna ayaanaan dulsaar ku noqonine hanala daayo marka nala daayo maxaa imanaya wixii aanu beerno ee soo baxaa kala barh qaata markaasaa waa loo shaqaynayay saxaabadii waxay noqdeen boqorada loo shaqaynayo yuhuud baa u shaqaynaysa madiinay iska joogaan haddaanay taasi iman lahayn maxaa iman laha laba daran baa iman laha miduun mid waxa weeyaan inay saxaabadu ka shaqeeyaan beeraha hadday beeraha ka shaqeeyaanna waxaa cadilmaya jihaadkii rasuulka la jihaadayeen waxaa cadilmaya cilmigay ka reebayeen waxaa cadilmaya tarbiyadii la tarbiyanayey wax badan baa isbedelaya hadday faraha ka qaadaanna dhulkanaa dayacmaya dhaqaalaha faraha badanna waa la waayaya الدرس السادس والعشرون فتح فدك وصلح تيماء وغزوة وادي القرى ماشي فدك لا يلاحظه قبس الشديدي إيه هشيسكي تيماء إيه غزوة وادي القرى بعد فتح خيبر طلب الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وحكد البضي من يهودي فدك الطاعتين الطيعان فصالحوه وحي كليشيين على حقن دمائهم ديقود إن لو إلاليه وترك أموالهم حولوه دن لو دايو قدر حولانا بحيان ولما سمع مركي مغلين يهود تيماء ما حل بيهود خيبر صالحوا الرسول رسولك وإليه شيئين على دفع الجزية كبر إنا بحيان ومكثوا في بلادهم للكو يسكتشوغين آمنين يجو آمنة ودعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى وحوغيار إلى الطاعة إنا أطيعانه أي سوديبان فأبوا ويديدين وقاتلوا المسلمين مسلمين تنوي لا تكلمين فقاتلهم المسلمون مسلمين تعالى دقالمي وغنموا منهم كثيرا إن فربنا بك قنيميستين ثم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض للك وحوقتك لأهلها دكي دقنا يزرعونها بيرين بشطر ما يخرج يخرجون منها وحي كسو صاران كلا بربي كبيرين كلا بربي قادنيا وكذلك سداسو صنع كسمي بأرض خيبر فأمن المسلمون مسلمين تؤمن بين نغدين شر اليهود يهود شرك يدي بآمن كنقضين ورجعوا إلى المدينة مدينة أي كسر لابتين مؤيدين يقول لأيدي وحق إله لقى أيدي ظافرين iyagoo guulaystay ayay soo laabtay marka fadeg iyo taymaa iyo waadi alqura iyo khaybar intaba isugee waa degaano yahuudeed fadeg madiine iyo iyada laba maalin socod baa u dhexeeya laba maalin socod khaybar iyo fadegna waxaa u dhexeeya marxala marxala waa maxay waa geeldaaq ama geedi gaaban adugu waa taqriiban lix kilomitr ilaa shan kilomitr weeye taymaa mawdicun qariibun min baadiyati alxijaaz baadiyada xijaaz bay ku dhowdahay yukhraju minha ila shaam calaa dariiqi albalqa way ka yar durugsan tahayoo xagga urdun bay ka yar xigtaa waadi qurana qura bayna almadiinati waashaam madiinaya shaam bay udhexaysaayo iyana taymaa bay galbeed ka xigtaa marka waa musallas ama waa murabacba murabac ma noqonayso khaybar baa dhexda ku jirta fadeg waa ka bari taymaana waa waqooyi waadi qurana waa galbeedkeeda waa afar magaalo aad u kala fogeyn iyo madiina shantaa meelood bay degeen yahuuddu markii uu soo eriyey bikhtinsar ee xaggaa iyo laga soo eriyey falastiin markaa yahuudda meeshii ugu weynayd iyo caasimaddii baa laga qabsaday waa khaybar kuwa kalena waa ay ku quus qaadanayaanuun markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu khaybar qabsaday ayaa wuxuu ka dalbaday yahuuddii fadag inay isa soo dhiibaan waxay dantoodii bay garteen waa isa soo dhiibeen waxaa lagu heshiiyey in dhiiggooda la ammaan geliyo xoolahoodana loo daayo qadar sanawiya oo jizye la ydhaa inay bixiyaan jizyadana waa qadarka lagu ilaalinayo ee xuquuqda maalkooda loogu ilaalinayo ilan maalkooda iyo naftoodaba waa la aamin yeelaye walamaa samica yahuudu taymaa yahuudii tayma markay maqleen maxalla biyahuudi khaybar wixii ku dhacay saalaxu rasuul calaa dafci jizya oo dadkii macquulkaha waxgaradka ahaa ayaa saa yeelayo way la heshiinayaan wamakasuu fii bilaadihim aaminiin dhulkoodana aamin bay ku noqdeen wa daca calayhi salaam yahuuda waadi alqura wuxuu ugu baaqay ila taacati inay addeecaan fa abow way diideen wa qaatala almuslimiina muslimiinta way la dagaalameen iyagu dagaal bay bilaabeen dagaalkoodana waxaa ku dhintay mid ka mid ah rasuulka addoomihiisa sala allahu caleyh wasalam addoon ka mid ah addoomihiisa ayaa ku dhintay dagaalka dagaalku markii horu bilowga ahaa ay soo genganayeen leebabka ayaa leebbaa ku dhacay markaasay saxaabada qaar waxay idhahdeen hanii'an lahu biljanna alla iscawadiise jannuu gelaya markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay slam ina ashamla allatii akhadaha min alghaliima latashtacilu calaa qabri naara wallaahi qadiifadii yarayd ee uu ka qaatay haniimada ayaa qabrigiisa ka huraysa oo naar ku hurtay noqotay markaasaa saxaabad badan oo aan ogeyn xukunkaa ayaa waxay soo celiyeen waxay hayeen nin alla ninkii wax ka qaaday ee aan moodayn in lagu naar gelayo oo lagu ciqaab mudanayo oo ilaahay kugu cadhoonayo ayaa iska soo celiyey oo arrintaas waxay dhashay inay saxaabadu arrimo badan soo celiyaan dagaalkiina waa lagu guulaystay waa la jabiyey qaniimo badan baa laga qaatay iyagii laftoodiina waxaa loo daayey dhulkii inay beeraan inay beeraan hadday beeraanna barhkooda kala badh ay qaataan kala badh kalena ay ku wareejiyaan muslimiinta saas umaana laga yeelay fa aamina almuslimuuna shara alyahuud sharkii yahuudeed baa laga aamin noqday madiinay kusoo laabteen mu'ayadiina daafiriin iyagoo lasoo ayido ilaahay ayiday oo daafiriinna soo guulaystay yahuudi siday u deganaayeen ilaa xilligii rasuulka rasuulkaa ku dardaarmay sala allahu caley wasalam in yahuud laga saaro jasiirata alcarab laa tajtamicu fii jasiirati alcarabi diinaan laba diinoodiiay ku kulmin marka xilliga cumar khadaab buu ogaaday deetana isaga ayaa ka saaray markaasaa waxay u guureen xaggaa iyo shaam badankoodiina halkaasay ku haligmeen hadday ku haligmeenna may yeelanin wax taariikh dambe oo laga sheegay yahuud ma ay jirin cumrat alqadaa lamaa ahalla markii ay dhalatay dulqacda min asanati asaabica sannaddii toddobaad kharaja rasuul sala allahu alay slam rasuulku wuxuu la baxay biman macahu ciddii la socotay liyaqduu si ay u gutaan cumratahum cumradoodii allatii cumradii manacahum ay u diideen almushrikuuna mushrikiintu minha cumradaba ay u diideen fii sulxi alxudaybiya waqad xamala macahu wuxuu qaatay fii hadi almara asilaaxa asilaaxi hub buu qaatay khawfan isagoo ka baqanaya min qadri qurayshin qurayshi inay ku ballan jabiyaan walamaa wasala markuu gaadhay ilaa mari dahraan calimad qurayshu qurayshi waxay ogaatay biquduumihi imaatinkiisa fakhaafad way baqatay wa arsalat lahu waxay u soo dirtay shubbaanan dhallinyaro minha iyada ka mid ah qaaluu lahu waxay ku dhahan yaa maxamed maa curifta laguma aqoonin bilkadri ballanjabin sagiiran walaa kabiira adigoo yar iyo adigoo weyntoona wa ina anaguna lam nuxdis maanu samaynin xadasan wax samayn ah faahbarahum rasul sal slam wuxuu ugu warramay annahu isagu yuriidu inuu rabo alcumrata laa qitaalahum walamaa qaruba walamaa qaruba markuu soo dhowaaday dukhuulu lmuslimiina muslimiintu inay soo galaan makata maka kharaja almushrikuuna mushrikiintu way baxeen minhaa maka ayay ka baxeen kaarihiin iyagoo karaahiyeysanaya ru'yata almuslimiina muslimiinta inay arkaan bay karaahiyeysanayeen muslimiinta oo yaduufuuna ku dawaafa bilbeyti alxaraami beytka xurmada leh muslimiin ku dawaafaysa araggeeda way diidanaayeen fadakhala almuslimuuna muslimiintu waxay la soo galeen biaslixatihim hubkooda aaminiina iyagoo aamina muxalliqiina xiraya ru'uusahum madaxyadooda wa muqasiriina oo gaabsanaya suma deetana rajacuu way laabteen waanay ka laabteen maka bacda halaaثati ayaamin saddex maalmood ka bacdi ee rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo saxaabadii la socotay ilaahay baa soo guuleeyey guul bay ku soo laabteen khaybarna guul bay kaga soo laabteen guul markay ka soo laabteenna dhowr bilood oo taqriiban lagu tilmaamay ilaa shan bilood ayuu deganaa uu iska joogay markii laga baxay ramadaan shawaalna dhowaatay ee dilqacda ay gaadhay ayaa rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu cilaamiyey saxaabada inay baxaan oo maxaa loo baxayaa waxaa loo baxayaa in lasoo guto cumradii ay hor istaageen gaaladu ee ay u diideen sidii baa la yeelay hubkiina waa la qaatay marka markii hore waynu tilmaanay inuu hubka la sito silaaxa almusaafir ama silaaxa araakib iminkana silaaxa raakib unbaa la sitaa maxaa loo sidanayaa weliba markan waxaa kasii xoog badan se riwaayaadka xoog badan ay tilmaamayaan hubkii oo dhammaystiran ayay saxaabada ridwan ullahi tacala calayhim soo qaateen markuu mari dahraan marayo mari dahraan taqriiban xudeybiya in yar bay u jirtaa sida culimada taarikhdu ay leeyihiin ayay quraysh waxay ogaadeen calimad qurayshu biquduumi imaatinkiisay ogaadeen fa khaafad way baqdeen maxay ogaatinka way ogaayeen inuu imanayo ballankuna saasaa buu ahaa maxay ka baqatay quraysh baa la isweydiinayay wa arsala lahu shubaanan minha dhallinyaray usoo dirtay soo waraysta oo yidhaha yaa muxamed maa curifta bilkadri sagiiran walaa kabiira laguguma aqoonin ballan aad jebiso adigoo yar iyo adigoo weyn toona ballan laguguma aqoonin aad jebisee waa sidee wa innaa lam nuxdis xadasan annaguna wax dhibaato amaanaan geysanin fa akhbarahum arasuulu wuxuu u warramay annahu yuriidu alcumra laa qitaalahum wuxuu u warramay iyagu waxay ka baqanayaan hubkanuu sito imaatinka waa ogyiin inuu imanayo isagii saxaabaduna saasaa lagu heshiiyeeba in isagii saxaabadu yimaadaan laakiin hubkan uu sito ee aan waxbaba laga imanin ayay ka shakiyeen oo isleeyihiin malaha dagaal iyo guluf baa bidinku qaadaya laakiin tiimay dhicine rasuulku waa dejiyey wuxuu u warramay inaanu cumro mooyaane wax kale u soconnin waxa la yaab leh quraysh markay ogaadeen inuu soo gelaayo waxay sameeyeen brobagando brobagandadii sameeyeen waxay ahayd ishaacaad iyo warar beena ayay ka faafiyeen waxay yidhahdeen waxaa idin imanaya qowmun awhanathum xumaa yasrib niman aada u jilcay oo kaneeca dishay iyo duuma ay heshay oo jiidh iyo lafa isa saaran ah ama seed iyo lafa isa saaran ah ayaa idin imanaya niman baaba ah oo aan so iyo saantoona lahayn ayaa idin imanaya laakiin rasuulku caleyhi salaatu wasalaam qadiyadaa waa ka war helay saxaabada wuu sii dardaaray wuxuu ku yihi raxima allahu mra'an araa minhum alyawma quwa araa minhum alyawma min nafsihi quwa maanta ilaahay ha u naxariisto ninka muslimka ah ee gaalada awood tusa awood iyo xoog waayo waxaa la rabaa waa madlab sharciya gaalku inuu baqo oo la bajiyo oo awood iyo cudud la tusaa waa madlab sharciya diinta ilaahayna waa ogoshahay markaasaa rasuulku wuxuu faray sala allahu caleyh wasalam qadyadda maanta nin alla ninkii xoog tusiya ilaahay naxariis ha siiyo kow qadyadda labaad idibaac baa la amray idibaacu waa maxay go'ii la huwanaa ayaa garabka bidix waa la saarayaa go'a ee garabka midigna waa la bannaynaya kilinkilada midig baa la marinaya markaasaa xagga bidix laga hagooganaya labadii dhinac ee go'u waxay isugu imanayaan garabka bidix kilinkilada midigna wuu soo maraya maxaa bannaanaanaya muruqii iyo cududii midig baa bannaanaanaysa waana dhinacay ka xigeen baa la ydhaahdaa waayo qurayshi way baqanayeen qaarna way nacbaayeen aad bay muslimiinta u necbaayeen cadhadii iyo nacaybba wuxuu keenay inay makaba ka baxaan buur la yidhaahdo abiqubays oo xaggaa ka xigtaa ayay soo taagnaayeen markaasaa waxaa la tusayaa cududa midig ayaa la tusayaa waa qadiyadii labaad waa halkay ka timi idibaaca iminka la sameeyo idibaaca iminka la sameeyo halkaasuu ka yimi idibaacuna waa maxay waa taa aynu tilmaamayno ee garabka midig la bannaynaayo qadiyadii maalintaa la samaynaayey ayuunbaa weli la xusayaa laakiin dadku way khaldamaan iminkoo dhammaan dawaafyada oo dhan waxay banneeyaan garabka midig laakiin waa qalad waa dawaafka ugu horeeya hadduu yahay dawaaf alcumra oad cumraysanayso iyo hadduu yahay dawaaf alquduum oo aad xajayso labada xaalaba waa la sameeya marka dawaafkaa dhammaadana wuu dhammaaday indibaaci waxaad arkaysa dad carafo taagan oo weli indibaaci ku jira waana jahli qadiyadda saddexaad waxay ahayd in wuxuu ka kooban yahay dawaafku waa toddoba wareeg saddex wareeg ayuu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam gucleeya marka markii muruqana la muujiyo lana gucleeyo xoog badan baa soo muuqanaya toddobadana wuu odhan kara laa gucleeya laakiin ibnu cabbaas wuxuu leeyahay annagu noo turaya rasuulku alayh salaatu wasalaam iyo naxariistu saxaabadu naxariisanayey ayuu ku yidhi saddexdaa wareeg gucleeya markaasaa qorayshi yaabtay ma kuwanaan lahaydeen ma kuwanaan lahaydeen way daciifeen oo way jirceen oo waa dad iska socda oo aan awood lahayn wallaahi waxay ka awood badan yihiin garanuugaha ay yidhahdeen iyowgaadha rasuulku sala allahu aleyh waaalih wasalam markii ay galeen maka aanay gelin hubkii wuxuu ku reebay meesha la yidhaahdo aljicraana waxaana u reebay afartan saxaabi afartan saxaabi ayaa ilaalinaya markaa sida uu leeyahay sheekhu kutubta taariikhdu way ka duwan tahay ee la taxqiijiyey lamay gelin hubkoodii waxay la galeen hub yar oo fudud seef seef iyo waran waran bay la galeen hubka muggiisii iyo intiisii badnayd waxaa lagaga tegay jicraana la afartan saxaabi baa ilaalinayay markii lasoo dhammaystay cumradana afartankaasaa loo fasaxay way soo cumraysteen markaasay iska noqdeen halkii ilaahay sheegayeyna waa ay ku xiirteen muxalliqiina ru'uusahum wa muqasiriin uma rajacuu bacda alaata ayaam shuruudda laysku ogaana saddexdaa maalmood bay ahayd saddexdii maalmood buu rasuulku joogay sala allahu caleyh wasalam markuu saddexdii maalmood joogay ee saddexdii ay dhammaadeen ee subaxii afraad waagu bariyey ee uu doonaya inuu baxo qurayshna dee cadhadii iyo nacaybkii iyo ay la maqan yihiin karaahiyadii magaaladoodiina ay ka qaxeen ayaa waxay u soo cid direen nin bay soo direen ay leeyihiin moxamedow laguguma aqoon ballan buryada maantana waa subaxii afraad maxaad nooga bixi weyday maxoog baad ku haysataa dabeed rasuulku wuxu uhi sala allahu aley wasalam laqad ajmacna araxiil go'aan bay noo ahay inaanu soconno waananu soconnaa inuu iska soo gala sidiibuu kaga soo baxay cumradaana way magacyo badan tahay cumrat alqadaa waa la ydhaahdaa cumrat alqadiya waa la ydhaahdaa cumrat asulxi waa la ydhaahdaa magacyo badan bay leedahay intaanay madiine kasoo aanay kasoo dhammaanin maka ayaa waxaa ka soo daba oyday inan yar oo uu ka tegey xamsa ibna cabdilmutalib rasuulka adeerkii uu ka tegey ayaa kasoo daba oyday rasuulka leedahay yaa cam yaa cam bay leedahay rasuulka marka la eego nasab ahaan waa ilma adeer oo dee rasuulka adeerkii baa dhalay laakiin maxay cam u leeday laba arrimood midkood midda koowaad waa ka da'weynyi xagga da'day adeer ka leeday midda labaadna rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo xamsa waxay ahaayeen akhaweyni radaacatan xagga nuugmada ayaa walaala ka ahaayeen inay xaggaa ka adeersanaysana waa suure markaasaa waxaa ku noqday jacfar ibni abi aalib iyo cali ibni abi aalib iyo zayd ibnu xaarisa saddexdii baa isku qabsaday wuxuu ku doodayaa cali ibnatu cammi waa in adeerka ibnatu cammi adeerkay baa dhalayoo inantu waa in adeerkay se wuxuu yidhi zayd ibnu xaarisana ibnatu akhi waa inantii walaalkay dhalayoo ilaahay subxaana wa tacaala dartii baanu ku walaalownay oo madiine ayaa lagu walaaleeyey xamse iyo zayd jacfarna wuxuu idhi ibnatu cammi wa khaalatuhaa taxtii adeerkay baa dhalay habareerteedna anay ila joogta rasuulku sala allahu caleyh wasalam gartii waa naqay waana iska naqantay gartu yaa qaadanaya ninka labada sababood sheegtay oo ah jacfar jacfar wuxuu idhi waa inadeertay habareerteedna waan qabaa marka inadeernimada kumuu helin laakiin wuxuu ku helay habaryartan uu qabo waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam alkhaalatu bimansilati alcammi habaryartiiyo hooyadu waa isku mid oo halkii hooyada ayay istaagaysaa bimansilati alum alkhaalatu bimansilati alum halka hooyada ayay taagan tahay habaryartu habaryartu waxay taagan tahay halkii hooyada cafwan markaa taasaa loo xukumay iyagiina waxaa lagu qanciyey nin walba rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa uu qanciyey hadal uu ku farxana waa uu yidhi xawaadis ahdad yowma fatxi khaybara yahuudiyatun yahuudiyad baa waxay soo hadiyeysay kuraaca shaatin shaat neef adhiya ee boqonteed amaba lugteed ama jeeni masmuumatan sumaysan lirasuuli sal l slam fa akhada minha mudqa wuxuu ka goostay waxoogay rurhmo ah suma lafadaha wuu tufay bacda an uclima markii la ogeysiiyey annahaa masmuumatun inay sumaysan tahay wa akala minhaa waxaa ka cunay saxaabiyun hal saxaabi oo fa maata liwaqtihi markiiba waa dhintay faixtajama rasul lla sal ly slam rasuulku waa istoobay si suntii u dhaafto wa dalaba almar'ata gabadhii buu dalbay ugu yeadhay allatii facalat hadi alficla yas'aluhaa wuxuu weydiinayaa can sababi daalika sababtaysaa u yeeshay fa ajaabad waxay ku jawaabtay qultu waxaan is idhi in kaana nebiyan hadduu nebi yahayna falan yadurahu arrinkaasi dhibi maayo wain kaana kadaaban hadduu been sheegayu boqor yahayna araaxana allaahu minhu ilahay baa nooga raaxaynaya facafaa canhaa wuu cafiyey wuu iska cafiyey bacda fatxi khaybar tazawaja rasuul sala allahu alay wasalam wuxuu guursaday safiyata binti xuyayin waqad aslamad way islaamtay wanahaa wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam walxaal huwa bikhaybar isagoo khaybar jooga can nikaaxi almutca guurka mutcada la yidhaahdo ee meher shardiga la ydhaa ayuu diiday wa can akli in la cuno luxuumi alxumri alahliya dameeraha dad la joogta ah hilbahooda in la cunana rasuulku waa nahiyey sala allahu alayh waaalih wasalam wa xiina rujuucii min khaybara rajaca wuu laabtay rajaca way soo laabteen muhaajiruu alxabasha qolooyinkii xabasho u hijrooday ayaa soo laabtay maca jacfar ibni abi aalib wa abi muusa alashcariy wa qowmuhu iyo qowmkii bacda an aqaamuu markay joogeen cashara siniina toban sannadood halkaa markay joogeen wa fii hada alcaami sanadkana aslama waxaa soo islaamay halaasatun saddex min quwaadii hogaamiyaasha juyuushi qurayshi ciidamada quraysheeda wahum khaalid ibn alwaliid wa camr ibn alcaas وcثmaan بn abi طلxa w fii hada alcaami sanadkana arsala rasul sal ly slam uu diray sariyatan gaade ciidan gaada ah liqitaali bani mura qabiilka bani mura la yidhaahdo inay la soo dagaalamaan hajamad calayhim way weerartay sariyadii waa weerartay faqatalat bacdahum barhkood bay dishay wa asarat alaakhariin qaar kalena gacantay ku soo dhigeen wa taarada usaamatu rajulan usaama wuxuu eryaday rajulan nin buu baacsaday minhu iyaga ka mid a ayuu eryaday fatashahada ninkii baa ashahaatay fadanna usaama usaama wuxuu u qaatay annahu ninkani qaala inuu yidhi daalika ashahada takhallusa isagoo ka takhallusaya isagoo takhallusa ku badbaadaya badbaada raadisa suma deetana akhbara rasuula rasuulka ayuu warramay faqaala wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aqataltahu miyaad dishay bacda an qaala laa ilaaha ila allah wa amarahu wuxuu amray an yuctiqa inuu xoreeyo raqabatan qoor ibni aadamna xoreeyo liannahu maxaa yeelay qutila khada'an gef baa lagu dilay wa tasawaja wuxuu guursaday walxal huwa bimaka marka uu maka joogay cumrata alqadiyana maymuuna binta alxaaris alhilaaliya sawja camihi xamsa waa gabadhii uu ka dhintay adeerkii xamsa wa hiya aakhiru nisaa'ihi walam yadkhul calayha manuu la aqalgelin ilaa bacda alkhuruuji min maka markuu maka ka soo baxay mooyaane lamuu aqalgelin sheekhu wuxuu tilmaamayaa jazaahu allahu khayran xawaadis dhacday sanadkan toddobaad xaadisada ugu horraysa waxa weeyaan xaadisada gabadha yahuudiyadda ah gabadha yahuudiyadda ah xaadisadeeda horeynu sheegnay xaadisada waxaa warinaya a'imatu sunan bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba waa soo saareen gabadhuna sida saxda ah kuraac keliya may ahayn iyo jeeni keliya may ahaydhe waxay ahayd shaadkii oo dhan neefkii adhiga ahaa oo dhan ayay soo samaysay laakiin intuu qaatay rasuulku ayaa jeeni ahayd jeeniga oo dee macagarabkii ku yaallo ayuu ruray weeye markaasuu tufay waxaanuu u warramay saxaabadii ag joogtay in lafta lafteedu ay u warramayso oy leedahay yaa muxamed inanii masmuuma waan sumaysanahay waana mucjisaadka rasuulkeena kariimka sala allahu alay wasalam ee caqligeenna magduudka ah ee miskiinka ee daciifka ahi aanu gaari karin ama aanu tasawuri karayn ee la rabo in sidaa lagu rumeeyo laftaa la hadlaysa yaa rasuula allah leh difaacaysa rasuulku sala allahu alay wasalam manuu liqin ee wuu iska tufay inta laga yaabo dee inay u raacraacdo jidhka ama candhuufta u raacdana wuu iska toobay oo toobniinka waxa soo raacaya marka dhiigga lasoo saaro faasidka ah waxaa soo raacaya wixii suna ee jidhka ku jira way soo raacayaan waana shay ka mid a ashyaada laysku daweeyo ashyaa laysku daweeyo rasuulka sala lla ly slam uu lahaa waxaa ugu muhiimsan dawada toobniinka iyo malabka iyo kayatu binaar dabka in laysku gubo kayiga iyo gubniinkana waan idiin diidanahay oo idin lama jecli rasuulku sala allahu alay wasalam wuu u yeedhay gabadhii wuxuu weydiiyey sababta ku kaliftay waxaa kugu qaaday inaad neefkan sumayso markaasaa waxay leedahay haddii aad nebi tahayna waxaanu diimaaga ku haynaa inaanu ku dhibayn ood ogaan doonto oo alla kuu sheegaayo ood warka helaysa haddaad nin allaahay been ku abuuranaya tahay oo boqora oo aan nebi ahayn oan waxyuu imanna in ilahay nooga ka raaxiyo aadna daysoonu kaa nafisno fa cafaa canha waa cafi marka xilligii la cafiyo waa xilligii hore can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasul sal slam qatala almar'ata gabadha waa dilay lamaa maata saxaabiy wa huwa bishir ibni albaraa ibni macruur baraa ibni macruur oo saxaabadii waaweynayda ayaa dhalay ee nuqabada ahaa waa bishir ibni albaraa wa ama rasuul rasuulku miyaa faqad baqiya wuxuu noolaa bacda daalika halaasa siniina saddex sannadood taqriiban afar sannadood oo wax yar dhima weeyaan saddex buu isagu ka dhigay wax laga yaana inta kusuurta ah iyo inta bilaha ah inuu iska daayey xataa qaala ilaa uu yidhi fii wajacihi dhimashadiisi xanuunkiisii alladii maata fiihi ku dhintay wuxuu uhi maa siltu kamaan suulin ajidu inaan helayo min alaklati cunnadii allatii akaltu yowma khabar yowma khaybar maalintii khaybar cuntadii aan cunay weli waan dareemayaa fa haadaa tani awaanu waa xilligii inqidaacii go'i lahaa alabhari minii xidhidka wadnaha garkiisu waa xilligii go'i lahaayee suntii goyn lahayd alabhar alcirqu alcadiim waa xidid weyn alladii yanqulu dama min alqalbi waa ka ka soo tahaba ee dhiigga ka soo qaada wadnaha ayaa la dhahdaa alabhar inagu maxay wadnaha garkiisa weeyaan saa ogeed baa wuxuu leeyahay imaamu nawowi caleyhi raxmatullah wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu u jamciyey rasuulka risaalada iyo shahaadada oo shahiid baabuu ahaa buu leeyahay waayo waa kaa tilmaamay inay u go'day wadnaha garkiisu ay goynayso akladii uu cunay khaybar markaasa wuxuu leeyahy ilaahay baa la doonay xaaladda ugu fiicanoo kamaa kaana nebiyan faqad asbaxa shahiidan nebina waa ahaa iyo rasuul shahiidna ilahay waa ugu daray suntana waa la yaqaanaa waa soo kacdaa mar dambe soo kacda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii khaybar la qabtay ayaa waxaa lasoo qabtay dumarkii addoommaha ahaa addoomihii waxa u yimi saxaabi saxaabada ka mid ah ayaa u yimi oo dixya ibnu khaliifa aan u badinayo ayaa u yimi markaasaa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah wax iga sii qolooyinka sabiga ah ee addoommaha ah addoon iga sii deeta wuxu uhi orodoo addoon kala baxa markii addoontii loo geeyey ayaa uu kala baxay safiya binti xuyay nin saxaabiga u yimi yaa rasuula allah wuxuu la baxay ninkii dixya safiya wa inamaa hiya ibnatu abiiha wa huwa sayidu qowmihi waa gabadh aabbaheed ah oo aabbaheedaan laga garanin aabbaheedna qolonkiisa sayid buu ahaa nin sayidoo madaxa dhalaye adigay kugu habboontay rasuulkuna sala allahu calay wasalam wuxuu odhan jiray akrimuu kariima qowmin dalla dadka qiimahooda garta oo nin qiima leh ama qof qiima leh hadduu dulloobo oo waayuhu uu iyo ku jiifsado ha la karaameeyo markaa rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu jeclaystay gabadhaa guriga karaamada le kusoo kortay ee reerkoodu magaca lahaa in aanay guriga hoose tegine ay isaga la noolaato deeta intuu u yeedhay buu yidhi addoon kale kala bax waa kala baxay dabeetana wuu u yeedhay wuxuu yidhi waan ku xoraynaya waanan ku guursanaya way yeeshay rasuulku sala allahu calay wasalam waa uu xoreeyey waanu guursaday saxaabadu waxay isweydiiyeen ma addoon buu ka dhiganayaa mise gabadh xaas dabeetana waxay yidhahdeen hadduu xijaabana xijaabka maaha kanaynu xidhanno hadduu hawdaj iyo buul yar awrka uga dhisana waa xaas haddii uu xijaabi waayo oo xijaabka caadiga ay iska xidhnaato oo hawdajka ay fuuli weydana waa addoon addoon laga ilmo dhalayo weeyaan dabeetan rasuulku sala allahu alay wasalam hawdajkiibuu u xidhay aroos baa loo sameeyey dariiqa ah caqid baa la cunay weliimadu waxay noqotay in la cuno caqid caana fadhi oo kale ah ayaa halkaa lagu cunay sidaasaa rasuulka sala allahu alay wasalam uu kula aqalgalay waxa usoo hagaajiyey dumarada umu salama iyo keyrkeed waana waxyaalaha ay culimmadu tilmaamaan rasuulka sala allahu alay slam guurkiisu inuu ujeeddo lahaa inuu ummada la xidhidayo si ummadaasi cadaawadda uga yaraato waayo xididnimada way qadarin jireen deetana diinta ilaahay ay ugu soo dhowaadaan oo aanay ka didin iyagoo qiimaynaya maxay xididnimada iyaga oo qiimaynaya wanahaa calayhi salaatu wasalaam wahuwa bikhaybar wuxuu diiday can nikaaxi lmutca axkaamta lagu faa'iiday ee ka dhalatay amaba soo degtay xilligii khaybar waxaa ka mid a annahyu can nikaaxi lmutca mutcadu maxay tahy mutcadu waxa weeyaan qofka dumara oo la guursado limuddati mucayana muddo mucayana oo caqdiga lagu magacaabo heshiiska guurkaa lagu magacaabayaayo waa lagu dhawaaqayaa muddadaasaa laysqabayaa ha yaraato maalin iyo usbuuc iyo bil ha badato sanad iyo sanawaad kol hadday wakhtiba leedahay waa nikaaxilmutca waa meher shardi waa la xarimay waxaa loo xarimaya waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala guurka wuxuu ka rabaa inuu daa'im noqdo oo carruurta la tarbiyeeyo oo dadkana weligood sahaadaan oo qofku qofka uu galo shakhsiyan inuu rabo maaha inuu rabo muddo yarun inuu shahwadiisa ku guto waxa weeye arrin aan bannaanayn arrin aan bannaanayn weeyaan carruurtuna tarbiyaduna way ka xumaanaysaa way dayacmayaan guryaha burburaya qadiyadda ugu daranna waa maxay qadiyadda ugu daran loo xarimay sinada iyo mutcada lama kala garanayo sidaa ogeed baa imka shiicada isnaa cashariyada oo ay ku badan tahay mutcadu oo u haystaba diin aan sinaba looga soo helin kii sinaystaba muxuu odhanaya gabadha waan guursaday daqiiqadaan guursaday khalaas saacad baan guursaday laba saacadood baan guursaday maalin baan guursaday weligeedba lasoo heli maayo zino waana xukunka keliya ayaa la yidhaahdaa ee ahaa xalaal markii hore ee diinta soo degaysay ee la xarimay ee la xalaaleeyey ee haddana la xarimay markii hore xalaal buu ahaa dee sida caadigaabaa diintu soo degtay isagoo ummaddu xalaal ka dhigatay waa la xarimay caamu awdaas sanadkii fatxi makka ayaa raggu ay maarata ay saxaabadu ka fogaadeen dumaradii markaasaa loo fasaxay kadibna waa la xarimay wa canaakli luxuumi lxumri lahliya sidii imaanu xaaraan ku yahay waxaa kaloo saxaabada way gaajoodeen dhibaato badan baa soo martay dagaalkii khaybar dameerihii ayay gowracdeen qaarkood wuxuu rasuulku markeeda ku war helay dharyihii oo karaya maxaa ka karaya dharyaha waxa ya rasulla dameerihii ayaa raggu ku daateenoo waa la gowrgowracdo waa la qashay deete wuxuu yidhi dharyaha afgembiya oo roga waa la rogay maxaanu ka yeelnaa miyaanu burburinaa dharyaha maya maydha oo wixii kale karsanaysaan karsada maalintii la qabsaday khaybar ayaa waxaa soo noqday muhaajiru alxabasha waa jacfar ibnu abi taalib iyo raggii kala hijrooday reer maka iyo abi muusa alashcari iyo qoomkiisii oo iyagoo rabay inay usoo hijroodaan xaggan iyo madiina oo badda soo maraya ayaa doontii ay la ambatay kadibna xagga ay xabashay ku tuurtay saxaabada kale iskala joogeen muddo dheer bay halkaa joogeen rasuulku wuxuu u diray camar ibnu umayat adamri camar ibnu umayat adamri buu u diray markaasuu soo raaciyey doontaa isagoo khaybar la qabsaday ayuu yimaadeen rasuulku aad buu ugu farxay wuxuu yidhi maa adrii biayihima ana asar maa adrii biayihima ana asar ma garanayo labada kaan aad ugu faraxsanahay a bifatxi khaybar am biquduumi jacfar ma furashada khaybar baan ku faraxsanahay mise imaatinka jacfar ibni abi aalib jacfarna aad buu u jeclaa nin aad iyo aad rasuulka qalbigiisa ugu weynaa wuu ahaa qoladaa safiinada iyo doonta iyo abi hurayra oo hijradii halkaa ku yimi ayuunbaa laga qaybgeliyey qaniimadii khaybar cid kale waxba lagama siinin cid kale waxba lagama siinin abi hurayrana wuxuu yimi madiina madiine wuxuu ugu yimi abi lubaaba ama subaac binu curfuda labada kuu doono mid ahaan buu ahaa waayo waxaa laisku khilaafsan yahay ciddii rasuulku madiine kaga tegey kiibaa soo sahayey wali subaac baa loo badinaya subaac ibnu curfuda wuxuu soo gaadhay reer khaybar khaybar oon qaniimadii wali la qaybin rasuulku wuxuu amray abi hurayra iyo qolooyinkaas safiinada in lagu daro qaybta waana lagu daray sanadkan waxaa soo islaamay saddex nin oo qaaliya khaalid ibn alwaliid camr ibn alcaas cusmaan ibn abi talxa mid walbaana qisadiisu iska lahaa kutubta siirada laga helayaa dhammaantoodna waxay fikireen markii dagaalkii joogsaday qoraysh lala heshiiyey ayuunbay maskaxdooda raajiceen kadibna khaalid baa isu wada maray fikraddu khaalid bay ku dhalatay go'aankaa la gaadhay isagii cusmaan ibnu talxa ayaa soo baxay camar ibnu caasna waxabuu ku islaamay isagu najaashi agtiisa najaashi buu u tegey najaashina wuxuu ka helay camr ibnu ayata damri oo u socda in saxaabadan la soo celiyo deete wuxuu ku wuriye najaashiyow inagii isku wacnayne arrin baan kaa dalbanaya waa maxay arrinkaas ninkaa kaa baxay igu wareeji aan dile nin aan colnahay baa uu saaxiib u yahay aan dilo aad buu u cadhooday wui ninkii najaashi anigaba ababaqdo isidhi male waxbuu ku yeeli wuxu uhi ma nebiga ninkuu soo diray ayaad leedahay aan dilo oo ma nebi baa oo adu miyaad rumaysan tahay haa oo caqli baan kuugu ogaa camr ibni caasow ragannimaan kuugu ogaa miyaad weli diidan tahay kaasuu yihi haa weli waan diidanay suu yihi way xag ha yeelin diimihii anaa kuu garanaya markaasuu aad ula soo hadlay isagaa soo waaniyey khaalid bin waliid iyo cusmaan bin abi talxa ayaa meel ku ballamay meeshay ku ballameen ayay iska soo raaceen camr bin caasna waddadu kaga soo dhacay way iswaraysteen markaasay ogaadeen inay isku maqsad yihiin sidii bay ku yimaadeen madiine markay kusoo dhow yihiinna waxay yidhaha niman madaxaynu nahay iska geli mayno ina dejiya waan labisanaynaa cidna waa farriin diranaynaa sidii magaalada laynooga ogaado deetana way farriin dirteen sidii bay ku galeen rasuulka iyo saxaabadoo sugaya markaasuu rasuulku yihi haadihi maka qad alqad ilaykum aflaada akbaadiha waa maka oo wadnaheedii bannaanka idiin soo dhigtay iyo raggii ugu qaalsanaa wa fii hada alcaami sanadkana arsala rasuulu rasuulku wuxuu diray sala allahu aley wasalam sariyatan gaade ciidan gaada ah liqitaali beni mura hajaman calayhim ciidankana weeraray faqatala bacdahum qaar bay ka laayeen wa asrat alaakhariin qaarna way ka qafaasheen wadaarada usaamatu wuxuu eryaday rajula minhum nin ka mid ah fatashahada ninkii baa shahaatay fadana usaamatu wuxuu u qaatay annahu qaala daalika inuu yidhi takhallusan iskaga ilaalin u geerida iskaga ilaalinaya seefta uma deetana akhbara rasuula sal ly slam rasuulka ayuu warramay faqaala la wuxuu ku yidhi aqataltahuma waxaad dishay bacda an qaala laa ilaha illa allah wa amarahu wuxuu amray an yuctiqa inuu xoreeyo raqabatan qoor ibni aadam inuu xoreeyo liannahu qutila khaaan liannahu qutila waxaa loo dilay khaط'an sidaa ogeed xadiiskani wuxuu caddaynayaa oo sayidina usaama ibnu zayd dagaalkaa la galay nin baa weliba riwaayaadka balballaadhanaya sii ballaadhanaya waxay tilmaamayaan ninkan inuu ahaa ninka ugu seefta kulul gaalada ee rag badan laayey markaasuu wuxuu yihi markii aan makansaday ee aan damcay inaan ku dhufto ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah waxaa niyadda iska yidhi seefta iyo geerida ayuu kaga baqanayaa deetana halkaasuu ugu dhameeyey waanu dilay hadhowtuu rasuulka u warramay rasuulkuna waa uu cadhooday wuxuu ihi qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah kayfa laka bilaa ilaha illa allah yowma alqiyaama way ku celcelinayey kayfa laka bilaa ilaha illa yowma alqiyaama waaye famaa sala yukariruhaa kuma suul inuu ku celceliyo faanzala allahu fii suurati annisaa ilahay wuxuu soo dejiye walaa taquluu ha odhanina liman alqaa ilaykum asalaama ninkii salaanta idiin soo tuura lasta mu'minan mu'min ma tihin ninka idin salaamaa inkastoo qisadaasi sababu nusuulkeedu tu kala ahayd haddana way isku agdharoo yihiin tabtaquuna waxaad rabtaan carada alxayaati addunya nolosha adduunya dhalaalaalkeeda fa cinda allahi maqaanimu kasiira ilaahay baa haya maqaanin badan iyo qaniimooyin badane ilaahaytiisa aamina marka waxaa laga qaadanayaa in la ilaaliyo ashahaada ashahaaduna inay tahay cismat addami waalmaal dhiigga iyo naftaba inay ilaalinayso qalbigana qofka inaana jeexin oonad odhin wuxuu uga jeeda anaa garanaya anaa fartiisa fahmaya waan aqaanaa ninkaasoo kale waxaa inaan la odhanine kol hadduu yidhaahdo waa la daynaya hadhow hadduu la yimaado wax mukafira waa laga jaraya rasuulku cumrat alqadiya wuxuu guursaday maymuuna bint alxaaris alhilaaliya xilligaana wuxuu ahaa xalaal oo cumradii wuu ka baxay abiiraafic wuxuu leeyahay xalaal buu ahaa maymuunana saasay leedahay oo iyadaana dee ku dhacay arrintu ibnu cabbaas laakiinna wuxuu leeyahay xaram buu qabay markaas laakiin qadiyadda meesha ku jirta ee kutubta taarikhda midnaba aanay qorin ee sheekha lagu diiday waxaa ka mid ah maymuuna inaanu ahayn sawjkeedu xamsa waayo haddii sawjkeedu xamse ahaan lahaa dee waxay noqon lahay akhow a min aradaaca waxa weeyaan qadiyad saxna maaha arrintaasi kutubta taarikhduna kuma waafaqsana laakiin ta kalaa saxa wa aakhiru nisaa'ihi sala allahu alay slam rasuulka dumaradiisa tii ugu dambaysuu guursado weeyaan walam yadkhul calayha ila bacda khuruuji min maka fi sanati saabica min alhijra xadaat qaswatu khaybar xasaraha rasuul sittata ayaam lix habeen baa la gudoomiyey suma acda raayata cali bna abi daalib fafataxa wuu furtay wa fiiha saalaxa yahuuda fadag calaa xaqni dimaa'ihim fadag waxaa lagu leeshiiyey dhiigga in loo ilaaliyo wa tarki amwaalihim wa saalaxa yahuuda taymaa calaa dafci aljizya famakasuu fii bilaadihim aaminiin dhulkoodana aamin bay ku ahaayeen wa fiiha xilligaasi xadasa dhacday qaswatu waadi alqura wa fiiha xilligaa lafteeda iyo sanadkaa ayaa rajaca ay soo laabteen muhaajiruu alxabasha wa fiiha sannadaa lafteeda ayaa kharaja rasuulu ila maka biman kaana macahu ala sulxi alxudaybiya muctamiran ciddii sulxi alxudaybiya la socota u wataa isagoo cumraysanaya fakharajat qurayshu min makata maka ayay ka soo baxday famakasa fiiha alaaata ayaam saddex maalmood buu joogay suma rajaca waa soo laabtay wa fii hadihi sanati sannadan ayaa tasawaja rasuulu wuxuu guursaday safiya bacda fatxi khaybar watasawaja maymuuna maymuunana wuxuu ku guursaday bimaka wa fiiha sanadkaasaa aslama waxaa islaamay khaalid ibn اlwaliid wa camar ibn اlcaas wa cusmaan ibn abi talxa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaغfiruka wanatuubu ilayk